bismillaahi raxmaan iraxiim kusoo dhowaada qodobada warkaca wa kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah golaha aqalka sare oo maanta akhrinta labaad marsiiyey himsi sharciyeedka kaalmo federaal kulankii xildhibaanada golaha shacabka oo maanta u baaqday kooram la-aan faahfaahin oo kasoo baxaya duqeyn lagu beegsaday al-shabaab oo ka dhacay jubbada hoose dhalinyaro soomaaliyeed oo ku geeriyootay xeebaha dalka libiya warka caalamkana waxaad ku dhegeysan doontaan sanaliski oo ku guuldaraystay helitaanka gantaalada loo yaqaano tom how kadib kulankii trump ula yeeshay
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan golaha aqalka sare ayaa maanta akhrinta labaad marsiiyey hindisa sharciyeedka kaalmo federaal mukhtaar cabdicasiise ayaa muqdisho kasoo diray kalfadhiga toddobaad kulankiisa saddexaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo maanta gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka mudane cabdulahi cali xirsi timcade waxaa akhrinta labaad lagu marsiiyey hindisa sharciyeedka kaalmo sharciyeedka federaalka kaasi oo ay golaha hor keentay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka soomaaliya islamarkaana ay gacanta ku hayeen guddiga garsoorka iyo xuquuqul insaanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka madaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka ayaana maalinta akhrinta labaad marsiiyey hindisa sharciyeedkaasi ugu horey mudanayaasha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa gudagalay akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka kaalmo sharciyeedka federaalka oo ay golo hor keentay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha guddiga garsoorka iyo xuquuqul insaanka golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya saratar naciimo xasan ayaa mudanayaasha aqalka sare u akhrisay qodobada ay guddigu siiqeynta iyo soo sixidda ay kusoo sameeyeen ee hindis sharciyeedka kaalmo sharciyeedka federaalka oo dadka aanba iska bixin karin iyo qof walba inuu xaq u yeesho inuu goobaha laga bixiyo legal erka intuu tago laga siin karo talo sharci iyadoon la weydiinaynin wax information oo isaga ku saabsan hadduu dacwad rabo in dacwadda bilaash lagu qori karo hadday noqoto qofkaasi inuu mudan yahay in heerka labaad lagu taageero oo secondary legal aid ana lagu siiyo lacag la-aan intaasi kadib sanatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya oo goobta ka hadlay ayaa soo jeediyey in qodobada qaar dib u eegis lagu sameeyo maadaama sharciga muhiimad gaara uu leeyahay dadka danta yar ee la doonayo in loogu qareemo waxaa la yidhi ninkii geeda tirishay ayaa ka tegay waxba ma tiri qodobka lixi tobanaad qaradiisa koobaad waxaa laga tiray gobolka banaadir gobolka banaadir oo dadkaad aragta degan yahay oo layskugu yimid oo dadka ka tiray dadka dembiyaha galaayo oon waxba haysan ay ka mid yihiin walow aan raba inaana canaana laakiin haddana qofta hadday iida shaatiga iska bixiso kaaga uma siibi karti dadkayna mas-uul ka ah gobolkaan guddoomiye ma qaadi karno arrintaas dadkii tiray
waxa wax ku dhacaana had iyo jeer aan aragno waa dadka tabarta daran dadka u baahan in sharcigan uu shaqeeyo oo hooyooyinka iyo dadka falneerablka ah ay tahay marka waxaan odran lahaa dowladdu in uu noqdo institution hoos yimaada guddiga nationalka xuquuqul insaanka ayna iyadu gacanta loo raadiyo dowladda ay gacanta ku hayso si horta waxaan rabnaa in la waadixiyo qaabka ay ku imaanayaan ma bay ku imaanayaan ma stday ka imaanayaan ma qabiil bay ku imaanayaan waxaan jecel lahay horta inay waadax tahay cidda ay ka imaanayaan iyo cidda matelayaan haddii kuwii stdyada madaxla madax baneeyo guryahooda jooga la yidhi kuwa halka fadhiisanaya meeshay dhaqaalaha ka helayaan iyo cidda ay matelayaan maan rabnaa haddii aan laydmo qodobka lixi tobanaad farqadiisa koowaad waxaa la tiray gobolka banaadir qodobka lixi tobanaad farqadiisa labaadna waxaa laga tiray haddana gobolka banaadir sidaa daraaddeed marka waxaan rabaa inaan idhaahdo sababta loo tiray oo faahfaahsanna ma hayno dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadirna waa isku xuquuq xuquuq dowladda federaalka ayaa kor ka wada maamusha marka waxaan qabaa in farqadaan la tarin in dib loogu soo celiyo gobolka banaadir
guddiga halka ka qaadi karaa la yidhi waxaana soo magacaabay hay-addii ani waxaan qabaa guddiga awooddaas in la siinin oo soo jeedin uu sameeyo guddiga oo hay-addii mar horeba soo magacaawday si official ugu qaado waa qaanuuniyan isma qabanayso qof magacaaw haddana qof kale xil ha kaa qaado hoogaho ma qurux badan qabaaniin jidkii aad ku imaatay inaad ku baxdaa wanaagsan gabagabadii kulanka waxaa soo xiray gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya mudan cabdulaahi cali xirsiti macade dowladda federaalka cidda matelaysaa halka fadhiyaysa waa saas laakiin banaadir meesha waxaa yaalla dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka banaadir baynu ku dhaqannaa moogtay marka insaa laga dhigo waa qaba marka guddidu waa mahadsan yihiin waa dadaaleen jirkuna waa xidhan
kulankii xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta u baaqday kooram la-aan cabdislaan juule ayaa muqdisho kasoo diray kulankii xildhibaanada golaha shacabka baarlamanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ku yeelan lahaayeen xarunta filli hargeysa ayaa maanta u baaqday kooram la-aan kadib markii ay soo xaadiri waayeen xildhibaanadii kooramka buuxin lahaa kulanka maanta ayaa ajendadiisu waxa uu ahaa akhrinta saddexaad iyo u codeynta heshiiska aagga ganacsiga horta ee qaaradda afrika iyo qeybinta warbixinta akhrinta labaad ee hindi sharciyeedka hanaanka lacag bixinta qaranka iyo hindi sharciyeedka dib u eegista sharciga la dagaalanka burcadbadeedka iyo ka hortagga afduubka ee sharciga ah ee lambar soddon iyo lix ee soddonka abriil kun sagaal boqol toddobaatan iyo shantii saddexdaas ajendo ayuu qorshaha ugu weyn xildhibaanada golaha shacabka maanta ay ka doodi lahaayeenay ahaa balse xildhibaanada oo kooramka uu ku buuxsami lahaa oo aanan gaarin oo ay soo xaadiri waayeen fadhiga golaha ayuuna u baaqday sida uu sheegay habdhoora nuux waxa uuna carabka ku dhuftay in xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka loo baahan yahay in shaqadooda si hufan ay u gutaan kooramka waxay ahayd kow iyo tobanka intuu buuxsamay inuu furmo goluhu laakiin maysan dhicin hadda waxaynu maraynaa boqol iyo labaatan iyo afar waxaad ogtihiin goluhuna inuu bilow ahaa wakhtigan oo kalena hadda inuu kooramku maqnaaday inaynan sax ahayn dadkuna way joogaan laakiin maysan imaanin guddoomiyaha ayaa farriin iigu soo dhiiba marka xubnaha jooga ee iyagu wakhtigii munaasabkaa ku yimid inay mahadsan yihiin xubnaha maqanna in magaalada iyagoo jooga ay iska maqnaadaan inaysan munaasab ahayn oo aan isticmaali doono hadduu ilaahay yidhaahdo wixii ka bilowda maanta kulanka ku xiga cid kasta oo maqnaata sida uu xiraasaadku qaba inaan yeedhino oon marsiino attendansigii waajibaad ay lahaayeen qof waliba laakiin maanta fariinta guddoomiyii soo faray inay tahay in maadaama waktigii la dhaafay dadkii yimid ee xildhibaanada inay mahadsan yihiin kulanka kan ku xigana kooramka wixii iska bedelayaa inuu mari doono ijraa-aadkii xeroosaad uu lahaa waana mahadsantihiin sidaas ayayna sugitaanka wakhtigiisii intaas ayuu inoogu eegayaa waana mahadsantihiin faahfaahino ka soo baxaya duqeyn lagu beegsaday al-shabaab oo ka dhacay jubbada hoose maxamed soomane ayaa inoo faahfaahinaya ciidamada maamulka jubbaland iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed oo taageero kelaya saaxiibada caalamiga ah ayaa howlgallo ballaaran oo kalan ah kooxda al-shabaab waxay ka sameeyeen deegaano hoos yimaada degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose gaar ahaan tuulooyinka kale ah yire janaal jay iyo muuse xaaji kuwaas oo kooxda al-shabaab horey ugu adeegsan jireen gabaad iyo saldhigyo howlgalkan oo ahaa mid cagmarin ah ayaa ciidamada waxay ku burburiyeen dhammaan godadkii ay ku dhuumalaysanayeen xibnaha ka tirsan al-shabaab islamarkaana ku sugnaa deegaanadan hoostaga degmada jamaame ee gobolka jubbada hoose sidoo kale howlgalkan ayaa waxaa ka qayb qaatay saaxiibada caalamiga ah ee ka taageera soomaaliya dhanka duqeymaha iyagoo duqeyme cirka ah la beegsaday godod iyo togog ay ku dhuumalaysanayeen xibno ka tirsan kooxda al-shabaab intii lagu guda jiray howlgalka sifaynta ah waxaa lagu dilay xibno isugu jira horjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda al-shabaab kuwaasoo la sheegay in dhibaato xoogan ay u geysan jireen dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada howlgalka uu ka dhacay saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan ayaa xaqiijiyey in duqeymaha intii lagu guda jiray lagu qarijiyey labaatan ka mid ah shabaabkii halkaa ku sugnaa kuwaasoo isugu jiray orjoogayaal iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda si kastaba howlgalkan ayaa wuxuu imaanayaa iyadoo mararka qaarkood ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland oo garabsanaya saaxiibada caalamiga howlgallo ka dhan ah kooxda al-shabaab ay ka sameeyaan deegaano ka tirsan jubbooyinka dhalinyaro soomaaliyeed ayaa ku dhimatay xeebaha dalka liibiya maxamed maxamuud ayaana faahfaahinaya wararka laga helaya dalka liibiya ayaa sheegaya in tiro dhalinyaro soomaaliyeed ahi ay habeenkii xalay ahayd ay ku dhinteen badda milatariyaanka ah kadib markii ay degtay dooni ay saarnaayeen iyagoo oona markaasi isku dayay inay si tahriib ay ku gaaraan qaaradda yuruba lama xaqiijinin tirada rasmiga ah ee dadka ku geeriyooday waxaana weli ka hadlin dhacdadan mas-uuliyiinta liibiya ama hay-adaha badbaadinta ee ku howlan xeebaha dalkaasi dhalinyaradan ayaana la rumaysan yahay in ay markaasi ka tageen soomaaliya iyagoona raadinayay noolal tandhaanta ti ay markaasi ugu yimaadeen dalkooda hooyo balse nasiib darro ay qadartoodu ay ku dhammaatay badda qoysas soomaaliyeed ayaana maanta wajahaya murugo weyn iyo weliba tiiraanyo iyadoona ay adag tahay in la helo xog rasmi oo ku saabsan dadka geeriyooday iyo ciddii markaasi laga badbaadiyey dalka liibiya ayaana sanadadii ugu dambeeyey noqday marin halis ah oo ay markaasi adeegsadaan tahriibyaasha ka kala yimaada dhowr dalal ah oo ay soomaaliya ay ku jirto kuwaasi oo doonaya in noloshoodu ay ka dhistaan qaaradda yuruba inkastoo safarkana uu halis weyn uu yahay dadka arrimaha socdaalka u kuurgala ayaana mar kale ugu baaqay dhallinyarada soomaaliyeed inay markaasi ka fiirsadaan safaradooda tahriibka ahi ee badda kuwaasi oona inta badan sababi kara naf iyo maalba in markaasi khasaaro weyn ka soo gaaro halkaad naga dhegeysanaysan waa radio show horumarkan warka caalamka madaxweynaha ukraine volodymyr zelensky ayaa u muuqda in uu gacmo maran kala soo laabanayo aqalka cad kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu u muujiyey in aanu diyaar u ahayn in uu siiyo ukraine gantaalada aadka loo doondoonaya ee loo yaqaano tom how kadib kulankii aqalka cata ayaa trump isagoo adeegsanaya barta bulshada uu ugu baaqay kiyev iyo moscow inay dagaalka ku joojiyaan halka ay taagan yihiin lana soo gabagabeeyey dagaalkaasi kulanka trump iyo sanleyske ayaa yimi maalin un kadib markii uu trump kula hadlay khadka telefoonka madaxweynaha ruushka valadimir putin ayna isku waafaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku kulmaan ama ay ku wada akhyaartan dhegeysanaysaa war wixii dalka iyo dibadda cawna soo gaaro waa anaga intaa cidduu warkayga seegnay waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook ku leenahay redio johor waa anigu cabdiqaadir maxamed imaana sidaas iyo nabadgelyo